Indafiiqistan bilaashka iyo wali ballanka talgale intee uga faa'iidaysadana dadka ka jiran hindho hanase oon awoodin intii oo isku biyana qarashaadka la ka daawayo xanuunada kadhiyaw hindho walina lan samayi doone hindafiiqis iyo daaween bilaashe ololaha hindafiiqista iyo waliba usahadarere muddo toddoba sane walina ku faa'iidaystay kumanaan dad ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya fulyowka mashruuca iyo waliba usahiya qoyas ku kaaladeen jaaliyadda soomaaliyeed oo meelaseeh kujeeda iyo dhaqaatiirta deegaanka doctor cabdiqaadir maxamed maxamuud oo ku mid ah dhaqaatiirta mashruucan hirgelintiis qayb ku eh ayaa ku hadalay sida ololahan iyoon ku faa'iidaysadeen bulshada ku nool xeryaha dhadhaab wali kale uu si sheegay inay sii wadi doonaana runtii waxaan aad ugu faraxsannahay shaqada aan qabannay oo ahayd iskriinkii diyaangarayntii bukaanka oo bilaabatay hal wiig ka hor waxaan bilownay qalliinkii shalayto kadib markii dhakhaatiirtii indhaha sida dhaktar garaadhin dhaktar sambeeli dhaktar saam ay nagu soo biireen iyo dhakhaatiir kale oo iyagana waddanka ka imaaday kenya waxaan marka hor u mahadnaqaynaa allihii suuro geliyey inaan mar toddobaad aan shaqadan qabanno ma hadda asagaa iskale marka koowaad waxaa marka labaad iskale bulshadii soomaaliyeed ee deganeed north america iyo kanada qaar ka mid ah iyo dhakhaatiirtan oo iyadana ka qaybgala hawshan ee donationka aad baan ugu faraxsannahay inaan mar kale joogno dhadhaab iyo aniga iyo saaxiibkay oo ka imaanay maraykanka new york runtii shaqadii aan soo qabannay hadda ayay miraheeda aan haynaa marka xagga la wareegaayo oo guryaha la garaacayo way dhib badan tahay balse hadda ayaa farxaddanada lama koobi karo maanta waxaan aragnaa hooyooyin aabbo wiil yar da' kasta oo bulshada ka mida mataqaanaa halkan deggan oo aan soomaali keliya ahayn oo khalqiga meesha deggan oo dhan wada ah oo ka faa'iidaayo runtii waxa dadka ka faa'iidaya waa dhadhaab keliya maaha waxaa ka faa'iidaya inta ku wareegsan marka aad bay annaga farxaddannada aan loo soo koobi karin waa markii toddobaad waxaan jecelnahay inaan sii wadno biidnillaahi tacaala maadaama aan helayno dad soomaali ah oo u taagan shaqadan hadda annaga halkan ka hayno waa idinka ayaana soo doorateen shaqadii aan idiin wadnaa soomaaliya idinka ayaa mataqaanaa meesha idiin joognaa shaqadii aa mataqaanaa aan idinku annaga aan diyaarka la ahayn inaan idin qabanno way socotaa saa ugu talgasheen qofkii ku sadaqaystay hooyadii aabbihii oo dhintay mataqala soo baxay hooyada aabbaha allah kuu gaarsiiyo qofkii ilmihiisa in ilaahay ugu xafido u soo bixiya sadaqada ilmahaaga allah kugu xafido qofkii jira iyo dan asaga uu leeyahay nin walba qalbigiisa asaga abu kula baxay sadaqada waad aragtaan meesha aan taagannahay maanta waa meeshii looga baahnaa sadaqada in lagula baxa runtii qofka imaaday iyo qof inta ka tegay ayaa aad u garan kara mar guryaha aan garaacayn iyo dadkii nala garaacayay rag badan oo ka mid a halkay ka tageen waxay og yihiin meesha aan joogno sida ay u dhib badan tahay runtii gabar keliya ma aha wixii na caawiyey wiil keliyana ma aha aabba bulshada qof walbo ka mid ayaa mashruucan inuu sii socdo ka qayb qaatay aad baad u mahadsan tihiin waxaan aad ugu faraxsannahay waa sanadkii toddobaad saa og tihiin waxaan soo bilownay laba kun iyo sagaal iyo toban laba boqol baan ku bilownay laba kun iyo labaatankii saddex boqol baan ka dhignay